إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xerada askarta xabashada etoobiya ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool weeraro ayaa lagu qaaday fariisimo askarta shisheeye ku leeyihiin gobollada shabeellada hoose iyo jubbada hoose iyadoo qarax khasaare dhaliyey oo ka dhacay isla gobolka jubbada hoose mu'asasada alkataib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo dhinac ka mid ah tacadiyada iyo xadgudubyada lagu hayo muslimiinta caalamka laguna muujinayo xalka keliya ee maanta u furan muslimiinta filimka hadiyadda ciidul adxa ee ay baahisay mu'asasada alkataib ayaa xalay lagu daawaday deegaanka kunyabarow ee walaayada islaamiga shabeellada hoose munaasabad lagu amaalmarinayay odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin aqoon-yahano iyo odayaal dhaqan ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee walaayada islaamiga ee shabeellada hoose bajaajileyda ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay wajahayaan suuqyari baahsan ciidamada ilaalada xeebaha griiga ayaa lagu eedeeyey inay si olokac ah badda ugu tuureen tahriibayaal ay ku jiraan dad soomaali ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay xerada askarta xabashada ethoobiya ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay xerada etoobiyaanku halkaa kaga sugan yihiin ilaa laba-iyo toban madfac ayaa lagu dhuftay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya waxaana jira khasaare xoogan oo soo gaaray intii ay ku socotay madaafiicda waxaa xerada ka kacay dab xoogan weeraro ayaa lagu qaaday fariisimo askarta shisheeye ku leeyihiin qaybo ka mid a gobollada shabeellada hoose iyo jubbada hoose iyadoo qarax jubbada hoose lagula beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada kulbiyow iyo kamboni waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada kenya ee xalay halkaa lagu weeraray isla jubbada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamadan ayaa qarax lagula beegsaday deegaanka kamboni ugu yaraan hal askari oo caan ku ahaa dhibaateynta dadka muslimiinta ah ayaana qaraxaas ku dhaawacmay askarigan ayaa dhibaateey jiray haweenka muslimaadka ah iyo sidoo kale dadka musaafiriinta ah waxaana lagu magacaabaa daa-uud kaas oo xaaladiisa caafimaad hadda laga dayrinayo dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ee ugandha ee deegaanka buurcalow ee hoostaga magaalada baraawe mu-asasada alkataib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo dhinac ka mid ah tacadiyada iyo xadgudubyada lagu hayo muslimiinta caalamka laguna muujinayo xalka keliya ee maanta u furan muslimiinta warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya salmaan axmed
جرح
أخي كيف يطيب لنا القعود
أي موج في بحار الذل waxa uu magaca ka wataa kelimad ciwaan looga dhigay sidee buu u dhadhamayaa fadhiga oo uu horay u duubay sheekh ibraahim alrubeysh raximahullah oo ka mid ahaa culimmada mujaahidiinta jasiiratulcarab waxaana uu ku soo baxay toddoba luuqadood oo kale ah carabi soomaali ingilish sawaaxili oromo amxaarig iyo faransiiska
أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر tani waa sheekada filim xambaarsan cibar iyo cbaraad oo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ahna hadiyadda ciidul adxa almubaarak kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya loogu talagalay dadka muslimiinta
من جبال كل جزر منك مفهوم المنابر
qaybaha hore ee filimka wuxuu soo bandhigayaa boogaha aan weli bogsan ee ku yaala jasadka ummaddan u nuglaatay cadowgeeda karaamadeedana lagu tuntay markii ay noqotay daadxoortii uu sii sheegay suubanaha sala allahu calayhi wasalem taasoo ku timid adduunye jacaylka iyo geerinacaybka waxaa ugu qalbi taabad daran dhaawaca weli dhiigaya ee ghaza iyo filistiin halkaas oo yuhuudda iyo reer galbeedka oo iskaashanaya ay bishii sagaalaad ka wadaan gumaad iyo gabodfal wax xushnimo ah oo aanay taariikhda mucaasirka diiwaan gelin waxaa la arkayaa dhismayaal dhaadheer oo dhulka lala simayo shuhaddo iyo dhaawacyo isbarkan iyo eheladooda oo tawxiidka u laqinaya maqtac welibana wuxuu maankaaga ka saarayaa muuqaalkii isaga ka horeeyey ghaza oo keliya ma ahan goobaha lagu umuldooxayo hooyooyinkeenna iyo walaalaheenna ee uu soo bandhigayo filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib turkistaanta bari afrikada dhexe barma shiishaan yemen shaam bariga afrika kashmiir iyo meelo kale ayaa ka mid ah fagaarayaasha lagu feenanayo muslimiinta
والرجال اليوم هم اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس dhibaatadan xargagoosatay iyo darxumadan ay muslimiin badan daryeel moodeen ayuu filimka alkataa'ib ee ciwaanka looga dhigay sidee buu fadhiga u dhadhamayaa soo gudbinayaa sababaha keenay taasoo igu weyn tahay jihaadka oo laga tegey iyo adduunyadii oo lagu mashquulay
لماذا نرتضي ذل القعود لماذا اليوم نثقل laakiin koox yar oo ku filaqsan dunida midaba iyo magacyo kala duwanna leh oo ay midaynayso caqiide iyo fikar ayaa ku hanuunay cilaajka iyo daawada cudurkan waxayna u soo baxeen fagaarayaasha loolanka iyo dagaalka si ay naftooda ugu horaan difaaca mustadacfiinta ugana badbaadaan goodiska adag ee wallaah u jeediyey dadka jihaadiidka ah يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
wuxuu markan filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib soo gudbinayaa muuqaallo xiise iyo soo jiidasho xambaarsan oo ka imaanaya mid ka mid a xeryaha tababarada ee ka furan bariga afrika halkaas oo ay ka soo aflixeen dhallinyaro fahmay halka ay ka bogto ummaddooda gartayna sida ugu dhibka yar ay ula tacaali karaan waa akadeemiyadda militari ee sheekh husaame bin laadin oo lagu barto funuunta caskariga noocyadiisa kala duwan oo ay u sii dheer tahay culuumta shareecada taasoo markii ugu horraysay muslimiinta u soo bandhigtay qayb ka mid a wax soo saarkeeda iyo dadaaladeeda la xidhiidha samaynta shakhsiyad mujaahid ah أماه هيا اتركيني قد حان وقت tamaariinta jirdhiska oo nocyo kala duwan leh kana mid tahay orodka bootinta godadka ama khanaadiqda oo laga gudbo bush-abka iyo waxyaabo kale ayaa ka mid a duruusta lagu qaato akadeemiyadda sheekh husaame bin laadin marqo kuusnaanta dhallinyarada ka soo muuqanaysa filimka ayaana ka tarjumaysa dhididka badan ee ay raggani qubeen
سوف يزيدني عزما جموحي
أنا أرسل تحياتي وتحيات إخواني لإخواننا المجاهدين في الصومال waxaan sidoo kale salaanteeda iyo tan walaalahaygaba u dirayaa mujaahidiinta soomaaliya waxaana xasuusinayaa in waajibkooda uu yahay inay sharafta islaamka iyo muslimiinta ee geeska afrika ku nool ka difaacaan saliibiyiinta iyo yahuudda ayna ogaadaan in waxa ka socda soomaaliya ay tahay qayb ka mid ah duulaanka yahuudda iyo nasaaradu ay ku soo qaadeen ummadda muslimka ah marka laga yimaado jirdhiska iyo tabaha militari ee la xidhiidha dagaalka dhow ee karateyga oo lagu tababaray raggan waxaa laga dheehan karaa filimka in ciidankan ay yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran xirfadaha xiisaha badan ee ay soo bandhigayaanna waxaa ka mid a quusidda iyo dabaasha kuboodidda dallaayadaha iyo ku socoshada meel cirka iyo dhulka u dhexaysa taasoo u sahlaysa in cadowgooda ay uga yimaadaan meelo lama filaan ah
العز من يلوي لجامه زهر قد توشح للمعالي ورايات الجهاد مضت امامه hubka noocyadiisa kala duwan laga soo bilaabo bastooladda ilaa qorayaasha lidka diyaaradaha ee gawaarida ku rakiban ayay ku tababarteen ciidankan waxaana u dheer isticmaalka iyo adeegsiga waxyaabaha muhiimka u ah ciidamada sida isgaarsiinta militariga cilmiga daboqraafiyada ee la xidhiidha astaamaynta dhulka iyo barashadiisa
وملئي الإيمان أن النصر قد نزلا ويا أماه لا تبكي ولا تتبدل toogta oo ah udubdhexaadka diyaargarowga iyo tababarka sidaba uu nebiga sala allahu calayhi wasallam tilmaamay ayay aad ugu dheereeyaan ciidankan sida gaarka loo tababaray muuqaal duubayaal ka tirsan mu'asasada alkataa'ib oo adeegsanaya teknolojiyad sarayse ayaana xaadiray goob fagaare ah oo ay ku liiftamayeen raggan لن أرضى به بدلا وإن مت فرحي وهبي سرورك للدنا نحلا
iyagoo u diyaargaroobaya howlaha loo igmaday ayay ciidamadan sida gaarka u tababaran soo bandhigayaan qaababka loo fuliyo weerarada cagmarinta ah majmuucaad garwaxsan hub kala duwan ayaana sida mawjadaha isku bedbedelaya iyadoo marba mid ay taqadumayso waxaa sii dheer qaababka loo fuliyo weerarada afduubka iyo ikhtiyaalaadka oo marka filimka la daawanayo la dareemayo in ciidankan aad loogu tababaray degdegsiimada qaabfulineed ee ka muuqata darteed marka laga yimaado culuumta caskariga ah waxaan ka marnayn duruusta sharciga ah aragtida askari tuutaysan oo ay u dhammaystiran yihiin qalabkiisa dagaalka gacanta kalena kuwata kutub sharci ah waxay ku dareensiinaysaa in raggan kulansadeen kitaab wax hanuuniya iyo sayf u gargaarta
وبعد إني باليقين أشهد بهم ريح العلا فجابوا وإلى الوغى بعد التجهز ثابوا ملك نفوس qaybaha dambe ee filimkan taxriidka iyo boorinta ah ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab looguna magacdaray keyfa yatiibu alqucuud ama sidee bay u cuntamaysaa ka fadhinta jihaadka waxaa lagu soo gudbinayaa dhoolatus militari ay soo bandhigeen ciidankan ka qalinjabiyey akademiyadda sheekh usaama binlaadin iyagoo wata labis midaysan garwaxsan hubka dagaalka adeegsanayana gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo ay fardaha ka mid yihiin ayay ku soconayaan dhul hawd ah waana ciidan uu ka muuqdo dadaalkii ay soo geliyeen macallimiintooda askarigoodana lagu qiimayn karo hogaamiye ciidan marka loo eego culuumta caskariga ay soo qaateen filimkana uu soo bandhigayo marka laga yimaado muuqaalada xiisaha badan ee kelib weliba oo ka mida ka tarjumaya qiso dheer waxaa isdaarka ku laran tawjiihaad iyo tusaalayn ay bixinayaan mashaa'ikhda jihaadka oo ay ka mid yihiin sheekh cabdalla cazaam sheekh usaama binlaadin sheekh hayman addawaahiri sheekh abiyaxya alliibi sheekh mukhtaar abizubayr sheekh moxamed ulyadayn iyo sheekh ibraahim alrubaysh oo ay kelimadiisu gundhig u ahayd isdaarka alkataa'ib
وليس بنو الإسلام إلا نجائب بفقدك أضمتها المصيبة ضمروا ولكنهم ولكنهم رغم الجراح يقينهم بعودة أمجاد الخلافة يكبر وأن حلول الخائنين جميعها هباء على درب الجهاد يبعثر وقد أقسموا بالله أن جهادهم سيمضي ولو كسرى تحدى وقيصر والسلام عليكم.
سأعلي هامتي فوق الثريا ولو بجيوش قيصر أرهبوني
filimka hadiyadda ciidul adxa ee ay baahisay mu-asasada alkataa'ib ayaa xalay lagu daawaday deegaanka kuuyabarow ee walayada islaamiga ah shabeellada hoose mahad cubayd ayaa ka waramaya boqolaal qof oo isugu jira rag dumar iyo caruur ayaa daawaday filimkii mucaskarka sheekh husaama ee ay xalay baahisay mu'asasada alkataa'ib goob fagaare ah oo laga shiday filimka ayaa waxaa isugu yimid boqolaal qof oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo si xamaasadii ku dheehan tahay u daawanayay muuqaalka ay soo saartay alkataayib goortii la soo gaadhay gebagabadii filimka iyo markii uu dhammaaday kadib ayaa waxay la hadleen warbaahinta islaamiga ah ayagoo cabiraya shucuurkooda ku aadan muuqaalka iyo waxyaabihii ay ku arkeen ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid ah raggii daawaday filimka
shucuurkayga aad iyo aad ayuu u fiican yahay maadaama wax indheheen ay ku qabowsadaan aan aragnay murugo badan iyo dhib badan oo aan soo marnay filinka markaa si fiican u indindheeyey waxaan ka arkay wax aad iyo aad ii soo jiitay oo aan horey aanan u arki jirin sida waxaa ka mid ah haddii aad fiiriso xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidii ay u taqadumayaan oo kale iyo sida ay sheeg ikhtiyaalaadka ay u fulinayaan xasbuna allah wa nicma alwakiil ayaan dhihi lahay walaalaheen falastiin sidii loo galaayo maxaa la fajace iyo kurbe ay u riday marka aan arkay sidii walaalaheen falastiin loo galaayo dhibaatada iyo maxaa la dhahaa wax loo geysanaya markaan arkay gadaal dambe haddana farxad iyo waxaa la kulmay nimco sida mujaahidiinta ay suubinayaan
calaykum salaam waraxmatulah barakaatu aad baan ugu dhowaahay idaacadda islaamiga alfurqaan shucuurkayga aad buu u kacsan yahay runtii waxaan ka xumahay xasuuqa loo geysanaya ehelkeena khaza oo maalin walba la dhahaayo murtadiin walaa maxaa la dhahaya wixii hogaamiye oo dhan ay maalin walba ku jeejeesayaan xitaa umaradoodii ay leeyihiin diintii u gafaayaan ayagoo soomaali ah oo ku nool dal muslina ay leeyihiin diinta islaamka waa wax maxaa la dhahaya u soo jiiday dadka maxaa la dhahaya u soo jiiday horumar la'aan xaqiiqda haddii la fiiriyana ay tahay diinta islaamka midda ugu fiican oo koonkan taala oo aan la heli karin oo qaali ah mucaskarka ay mujaahidiintu soo bandhigeen maxaa kaaga baxay waxaa iga baxay weligeen waxaan ku arkin alkataayib wixii soo bandhigi jirtay waxaan ku arki jirnay askar oo maxaa la dhahay mujaahidiin la tababaraayo oo ramyi iyo aan ku arki jirnay hadda waxaan arknay rag oo loo tababaraayo inay qabsadaan caalamka oo dhan ay gaarsiiyaan diinta islaamka waan ku dhowaa idaacadda islaamiga alfurqaan ee deegaankunya barwaca waxaa lagu daawaday filin aad u xiiso badan ka oo runtii ciwaanka koowaad filimku ahay murugo iyo dhibaato duqaymaha lagu garaacaya muslimiinta ku nool malinka kaza kadibna runtii waxaa xigay farxad runtii ah in ciidan cudud qaran leh oo mujaahidiina ay haystaan ummadda ku dhown bariga afrika ee soomaaliya ay kow ka tahay filimka runtii wuxuu soo bandhigayey ciidamada mujaahidiinta qaybahooda kala duwan haddii ahaleed kuwa ku dagaalamaya buuraha haddii ahaleed kuwa ku dagaalamaya badda haddii ahaleed kuwa ku dagaalamaya fardaha runtii filinka filin aad u xiiso badan ah runtii waxaynu kutusaysaa runtii in ciidanka xarakatu shaal mujaahidiin ay diyaar u yihiin inay la waraagaan haddii dalkay ka baxaan ciidamada kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta la socdo alxamdulla horta ilaah ku maadsan awalan marka koowaad oo maxay aheedoo filinkaani inaad daawano noo suurtageliyey awoodeen iyo xelideen kumaana imaanin tiyada xigta wuxuudo filinka horta wuxuudo waxyaabo badan aan ka dhex arkayay sida walaalaha qaza oo kaleeto dhibaatada iyo wuxuudo lagu haayo oo maalinkaas dhigta aan ka maqlaynay wuxuudo aan isheena ku aragnay dabcan muxuudo marka wuxuu xanuun arrintaasi oo aad iyo aad u ballaarana wuxuudona aan ku dareennay markanna waa qaar ka mid ah dumarka oo ka hadlaya wixii ay indhahoodu qabteen intii ay fiirsanayeen filimka iyo saamayntii uu ku reebay maasha allah filim qurux badan oo ahaa oona soo jiitay oo leh murugo iyo xamaasad oo qalbigeena inta dambe oo noo nuuriyey micnahana qalbigeena ku farxe wallaahi qaybta horeete aaday nagu ilmaysiisayey walaalahayna falastiin sida loo duqaynayo iyo sida loo galaayo qaybta dambena waxay ahayd qayb anaga dhan shucuurteenna kaciso farxadno mujaahidiintiiyo fardo wataan markaa arkay iyo ayakoo micnaha tababaranayaan macaskara weligee soomaaliya kuma arkino sidaasoo kaleete runaanti ilaahay acisaya mujaahidiinta wallaahi laakiin waxaan dareemay murugo aad baan guraan dareemay falastiin soo loo galaayo walaalaha walaalaha farista ee u geysanaya gaalada
waa tahay intii aad daawanaysay qaybta dambe ee mucaskarka maxaa kuu muuqanayay maasha allah waxaan ii muuqanaya walaalaha mujaahidiinta ee waxay ku socdaan firis firist markaana sas ugu soconaya maasha allah aad iyo aadaan ugu farxa run ahaantii waa daawanay istaarka aadka aad ku qiimaha badan dhanna murugta ka ah iyo ilmada dhanna maxay tahay farxad aan lasoo koobi karin ee walaalaheen muslimiinta ee mujaahidiinta ah maxay tol inooga farxinayaan muslimiinta meel kasta ay joogaan yacni arrin ay ku farxayan sameynayeen maasha allah aad iyo aada ugu faraxnay tan kale oo yacni murugta iyo xusniga nagu rida ilaa hadda aan la kheyraysanayo oo ilaa hadda aad iyo aad shucuurteeda loo soo koobi karin waxay ahayd istaarka qaabihii ugu horreeyey waxaa rajeynayaa haddaa xitaa muslimiinta oo dhan wax u qaba karin cunug yaroo laga oysiiyey hooyo yaroo la gablamiyey oday yaroo maxay oday waayeela oo la taraanturiyey inaa u aargudi doono hadduu ilaaha yidhaahdo muslimiinta maxay ahayd tooleen wiilasha mujaahidiinta ee u socdaanan waxaan leeyahay rag baa u socdaa haalayina hey diinta saahacidaan rag baa seefaha u qaahaato u gaalay safdheer rag baa sabiyo ka tagahay sowjadoohow jeclaa xasan bilaash xeehe taxaa halkaagu soo how maxuuma ee diinta rabbigaheena ragdihii faacabaha u nool filinka caawa la daawaday maxay ahatay walaalaha falastiin oo la xasuuqayo oo maxay ahatay in badan muslimiinta meel kasta lagu xasuuqayo oo xamar ay ka mid tahay iyada laftarkeeda oo dhallinyaradii la beegsanayo maxay ahatay waxaan leeyahay muslimiinta meel kasta ay joogaan kuwii maxay ahatay awoodi kara inay gaalada ay iska celiyaan oo haddana maxay ahatay xoogaa yar cacabsanaya ilaahay isku xidha ilaahayna ka baqda muslimiinta meel kasta oo ducafada oo masaakiinta ah oo meel kasta lagu ciqaabayo maxay ahatay wax ka celiya
muuqaalka ay soo saartay mu'asasada alkataiba ayaa aada ugu baahaya baraha internetka ah ayadoo ay daawadeen dad badan
munaasabad lagu amaalmarinayay hodayaasha dhaqanka ee walayada islaamiga ee shabeellada hoose oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin aqoon-yahano odayaal dhaqan ayaa ka dhacday deegaanka kuuya barow ee gobolka shabeellada hoose warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali odayaasha shabeellaha hoose oo laba majmuuco ah ayaa ka qayb galay tartan afartan su-aal lagu weydiiyey kaasoo ugu dambeyntii guusha ku raacday majmuucada cumar bin khadaab xafladda abaalmarinta ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a dadkii lagu casuumay kulanka kuwaas oo bogaadiyey odayaasha oo soo bandhigay tartan cajiib ah warbixin ku saabsan tartanka ayaa waxaa goobta kasoo jeediyey maxamed sheekh xasan oo ka mid a guddiga tartanka wuxuu ahaa tartan aad u muhiim ah oo noociisa aanan hore u arag xaqiiqdii midda labaad tartanka tanawuca su-aalaha dabcan su-aalo kala duwan taariikhdii xataa la yidhaahdo taariikhdii waddankanaga tii nebiga sala allahu alayh waaalih wasalam siirada ahayd ugu muhiimsanayd taariikhdii dowladii islaamka soo maray intaa way ka koobnayd caafimaadaa ku jiray waxaa ku jiray su-aalo oo halxiraalayaal ah marka tanawuca su-aalahana wuxuu ahaa wax meesha ka muuqda oo haddii odayaashan ay aada uga qayb qaateen intaas kadib waxaa loo yeeray ugaas ibraahim maxamed nuur oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose hoggaan u ahaa majmuucada abuubakar sidiiq ugaas ibraahim ayaa sheegay in aad u soo dhoweynayaan tartanka isagoo xusay in labada dhinac ay soo bandhigeen tartan xiiso gaar laha isagoo u mahadceliyey wilaayada shabeellaha hoose oo taabagelinaysa hadiyadaha tartanka ku baxay waxaan ku faraxsanahay haddii guul timaadona waa shabeellada hoose haddii mid kale timaadona waa shabeel hoose taas waan ku faraxsanahay maadaama shabeel hoose wax dha isu qaadanayso waa sharaf iyo cizi inoo soo hooyatay wiil iyo aabbihiina haddii wiilka uu raayo waa sharaf hadduu aabbaha raayana waa sharaf marka waxaan aad iyo aadaan ugu qanacsanahay ciddii aan ilaahay guusha siiya ayaa guushu raacaysaa tartanku wuxuu noo kordhinayaa cilmi iyo aqoon maaddi iyo diin ayuu noo kordhinayaa waana jecelnahay sanad kasta inuu noo soo laabto intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay suldaan maxamed mayow afhayeenka odayaasha shabeellaha hoose oo hogaaminayay majmuucada cumar bin khadaab waxa uu sheegay in wax badan oo aqoon ah ay ka faa'iideen tartanka ay u qabatay warbaahinta alfurqaan wax badan ayaa annaga laftirkeena maskaxdeena isfurtay wax badan ayaan macnaha kordhisanay oo aqoon ah haddana insha allah oo sidaa tartanka dambe aanna loo kadinin waxay noqon doontaa dad mar walboo diyaar u ah wixii lasoo sheego inay fahmaan hadday siiro tahay hadday aqoon guud tahay hadday xisaab tahay hadday maadi tahay hadday taariikh tahay insha allahu dad ku dadaali doono ayaa noqon doonaa oo sida macnaha arafada dambene hadduu allaahna gaarsiiyo aan annagana mar walba ahaano kuwii guulaystaa aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle oo xafladda ka hadlay ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in odayaasha aqoon ku tartamaan isagoo ku dhiirageliyey in waxbarashadu aysan da' lahayn qof kastana uu wax baran karo sheeka soomaaliya waxaa jirta aniga ma aqaan meel laga soo qaadae la yidhaha qofku hadduu afartan sanaba gaaro wax ma baran karo man qaala daak qofku da'da hadduu gaaro wax ma baran karo waa buhtaan weeye imisaal la arkay inta alifka bilowday iyadoo weyn inta dhammaysay waxaan ku soo gabagabaynayaa waxay dhahaan yaa fulaan shaddaxeelag waa waan iska sax weye waxaa weye iska fiiri bay dhahaan soomaaliduna marada dhuuqsa weeye shaddaxeelag si fiican iska cilmiga waa baran kartaan waxaad gaari kartaan meesha ugu sarrayso ilaahay cimrida siiyo ka dhaqaajiya ugu dambeyntii waaliga shabeellaha hoose odayaasha guddoonsiiya hadiyada qaali ah ayaa la dardaarmay odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose isagoo isdultaagay hadafka iyo ujeeddada laga lahaa tartanka odayaasha shabeellaha hoose kow horta waxaa ka mid ah in la muujiyo doorka cilmiga iyo aqoonta hadaf kaloo laga lahaa waxay ahayd maadaama dee munaasabad lagu jiro ayamaha fadliga badan ee bisha dilxaja lagu jiro in ciidda lasoo dhoweeyo oo lagu soo dhoweeyo aqoon iyo tartan iyo diinta ilahi subana taala in mugta lagu tartamo waxaa kaloo ka mid ah hadda in la muujiyo dowrka odayaasha tartamo manaa la qabsama dhallinyaraa loo qabtaa dumaraa loo qabtaa maraakisaa lagu qabtaa madaarisaa la qabtaa macallimiin dugsiyaa la qabtaa maxaa la rabaa dee kaalinta odayaasha mugta in la muujiyo waa muhiim iyadana aqoontooda in lasoo muujiyo inay tartami karaan oo diinta ilahi sala ku tartami karaan in la muujiyana waxaa weyaan waa iyadana ulajeedka hadafka laga lahaa ikhwaani marka ilahina barakeeyo jazakum allahu khayran haddee kullii nin kastaba dee wuu dadaalay nin kasta wuxuu mugtahay ilaahi subana tacaala u waafajiyey oo sheegay si kastaba haatee waa tartankii shanaad warbaahinta alfurqaan qabato tartanka u dhexeeya odayaasha dhaqanka islaamiga ah saddex ka mid a tartanadaasi ayaa lagu qabtay shabeellaha hoose halka labada kale lagu qabtay wilaayadii jubbooyinka iyo shabeellaha dhexe bajaajleyda ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay wajahayaan suuqyari baahsan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise bajaajleyda ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya waddaxumo iyo ciidamada dowladda federaalka iyagoona sheegay in maalmaha ciidda ay ahayd maalmihii ugu darneyd xagga dakhliga soo gelaya qaar ka mid a bajaajleyda ku dhaqan muqdisho oo arrimahaasi sharaxaya ayaa waxay yidhaahdeen
inta eri jiraa intii loo jiraa war meeshaan geel waa intoo geel jiraa socota qof walba waxa waaye cuno u socdaa yaa qaaday adiga ii daraba ma arkin weli iidda la sheegaya manaha waa maqalnay laakiin ma arkin dadka iyagaa culays haystaba qawrqodo waa ku jiraanba iidba ma arkin fahmino wax cadinaa ma jirto maalinta koowaa ugu darneedaba anaga aan shaqaynayn oo maalinta axadda maalinta ciidda maalintaasaa ugu darneedaba markaniya waxa waaye waa yaabanaya maalmaha kale a xoogaa aroonayan sooma filaaba aniga maalinta ciidda koowaad waxaan qabtay niya wax la sheegi kara ma abno ciidna waa aad moo runtii maanta oo aan shaqaynayno way kasii daran tahay taasna waxaa u malaynayaa inay tahay in busaarad ay jirto oo caasimadda busaarad ka jirto ciiddii oo kale hadda aan soo dhaafnay way inoo qurux badnayd magaalada caasimaddaah muqdisho waxaa inta badan ka shaqeeya ama la isticmaalaa mootobajaajta iyadoo darawallada mootaaleyda ay la kulmayaan tacdiyaad kala duwan oo uga imaanaya dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada ilaalada xeebaha gariiga ayaa lagu eedeeyey inay si olakaca badda ugu tuureen tahriibayaal ay ku jiraan dad soomaali ah tobanaan tahriibayaal ah oo muddo saddex sano ah ku sugnaa badda militarineyanka ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen kuwaas oo ay dhimashadooda ka dambeeyeen ciidamada ilaalada xeebaha gariiga sida lagu sheegay warbixinno la baahiyey dadkan ayaa la sheegay in ciidanka gariiga ah ay si ulakaca badda ugu tuureen waxaana ku jiray ugu yaraan sagaal ruux oo soomaali ah in ka badan afartan ruux oo gaaray xeebaha gariiga ayaa la sheegay in ciidanka ilaalada xeebaha dalkaas ay si ulakaca badda ugu tuureen taas oo sababtay geeridooda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa